waa mahadsan tahay haddee warbixin kooban aan kaa siiyo gabdhaha agoonta ah ee boondheere waxay meesha xarunta ku xareysnaaye muddo afar sano ah waxaa la furay two thousand two alifkii labayo tobankii sanadkii laba kun labayo tobankii bishii augoosta la furay marxalado kala duwan oo oo oo xagga nololeed ah iyo dhib badan iyo iyo iyo horumar badanba waa waa waa saamneyn badan ay nagu yeelatay alxamdulilah hadda xarunta waxaa ku sugan arday gaarayso afar boqol oo gabdhood waxayna cunto iyo nolol iyo jiif iyo daawo iyo in walba waa dad laga taxadiray oo ilmo laga taxadiray ilaahayna garab uu nagu siiye annaga waxma qaban karno in badanna aan ku guuleysanay ilaahay uu garab nagu siiyey hadda xarunta waxaa noo dhisaayo hay-adda waxaa noo dhisaayo safaaradda jabuuti safiirka jabuuti ee fadhiya soomaaliya ayaan ka codsanay inuu xarunta noo ballaariyo iyadoo culays fasalada ay nagu yaraayeen xarunta waa naloo dhisaya waxaan si ku meel gaara u dheganaha laanta iyo saalkooneyn ee degmada boondheera ayaa gurmadkaas na siisay xarun kale oo wiilasha iyadana jirtay oo iyadana degmada iyadana ku dayacan oo ilmihii alaabooyinkooda ay wax yaalaan degmada alxamdulilah ilmaha gabdhaha wax meesha ku barto marka aad fiirisid noloshooda iyo waxbarashadoodaba waa aada ay aada ugu bogeysaa xagga qur-aanka tarbiyada ha ahaato iyo xifdinta qur-aanka kariimka ah gabdho badan oo qur-aanka ku dhameeyay xarunta iyo waxbarashada fasaladooda oo dhinaca walba ah marka aad fiirisid waa guul iyo horumar lagu faani karo runtii caqabadahan waa iska badan yihiin waa iska adduunyo hadda meel aan munaasabkeeda ahayn inaan ku shaqeyn aan ku shaqeyneynaa oo ah la-aantii salkooneen meel qorax ah oo barxad ballaaran leh darajarka qaadkeeda haddana alxamdulilah hawsha ugu talagalnay in ay qabsoonto inay qabsoomeysaa sharaf noo ah inay hawsha istaagta ayaa nooga darnaan lahayd laakiin ma aha meel qurux badan niyadeenan aad ay ufiican tahay walow gurigoodii loo ballaarinaayo dabaq loo saaraayo fasallo fiican iyo hoy fiican iyo nidaam ka duwan ka rajo fiican ayaan leenahay alxamdulilah iyo bisha dambe inuu soo gabagabo dhismahaas marka alxamdulilah xaruntan ayaa waxaa gacan siiya rag ganacsato ah oo soomaaliyeed allaha ka abaal siiyo dad sometimes dad soomaaliyeed oo ama diaspora ama goda soo booqda way jiraan haddana ma laha xarunta cid gooniya u istaagta mas-uuliyaddeeda dhabarka u ridatay dugsiga waxaa iska lahaa la dhisaayo oo hadda aan ku noqorabno wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada iskaleh kira ma aha alxamdulilah macalimiinta wasaaradda waxbarashada ayaa nala joogto alxamdulilah
waa tahay nuurto waxaad sheegtay in afar boqol oo gabdho agoon ah ay xaruntaasi ku jiraan oo ay helaan xanaano iyo daryeel dheeraad ah iyo waxbarasho runtii xanaaneynta gabdhaha gabdhaha intaasi gaaraya ma ma aha arrin sahlan marka arrintaasi yaa si toos ah kaaga gacan siiya
si toosa waa kuu sheegay wiilal ganacsata ayaa bishi lacag yar siiyaan baahidoodana qeyb kamida xataa kuma filna laakiin alxamdulilah wax culays gooniyaha ma jirto oo hadda shaqada inay istaagto ayaa fashil ahaan lahayd ama dhibs nagu ahaan lahayd inteeba shaqada socoto marxalad kastoo adag baha lagu shaqey intay shaqada socoto guul bay noo tahay wasaaradda waxbarashada macalimiinta ee hoos timaadaa laakiin howlo fara badan ayaa jiro oo shaqaalaha uu badan yahay islaamanka murabiyiinka habeenka jeefiyaa jiro waardiyaalaa jiro kuwa kushinka karyaa jiro afaraata saac waa shaqa taxana ah macalimiinta dugsi qur-aanka dhowr ah jirto oo gabdhihii xifdinta qur-aanka barayaan marka howl taxana ah waaye culayskeedana leh laakiin in badan waxaan u adeegayna waa agoon waa gabdho waa dadka mustaqbalka berita ah marka niyadda waxaan niyadeena moralkeena dhisan saas alaa daraadeed dhib kasta waxaa fududaynaya niyadeena se u dhisan tahay iyo meeshaan u soconno ayaa waxaas oo dhan fududaynaya waa tahay nuurto waxaad sheegtay qayb kale oo wiilal ah inay jiraan oo iyaguna iyaguna sidoo kale meel ku dayacan marka arrintaasi bal faahfaahin naga siiyo wiilasha way jiraan xarunaan ku lahayn eriya jardiinka meesha yihaahdeen agteedaan ku lahayn boondheer guri kiraan deganayn guriga lacag fara badanaa la yiri wiilalaa bixin jira wiilasha way bixin waayeen culeysyaa iska yimid ilmihii oo gaaraya boqol cunug oo meesha seexanaysa sariirahooda iyo qalabkooda iyo ilmihii oo hawshooda u socoto annagana aan waktigeena iyo waxdheefkeenaba u ogolayn inaan ku sii shaqeyno haddana shaqadaas way istaagtay gurigaana laga baxsaday lacag fara badanaa lagu sheegtay kun doollara la yiri bishi iyaa nooga baxa marka culayskaas saamaneyn badan oo nagu yeeshay ilmihii waalidiintaa wada qaylinayo dhaha ilmahan goorme iskool kale la geynaya marka isagana rajada way fiican tahay in iskuol kale aan uhelno iyo xal kale annaga inta xad xadkeena waa dadaalaynaa haddii ilaaha yihahdo inay wiilashana ay helaan agoonta wadanka dagaalada ka dhacay agoon fara badanaa joogto dayacaa joogo iskuolada boodinkan way ku yartaa magaalada oo beesa la-aanta ah boodin lacag ah oo dadka dibadaha ka yimid ilmahooda ay u samaysteen oo lacag fara badan laga qaadanayo oo ilmihii xifdinta qur-aanka iyo waxbarashadii la la barayo formalka educationka way jirtaa laakiin iskuulada boodinka ah waxbarashada beesa la-aanta ah magaalada way ku yaryihiin waana meesha keliya oo laga ataagi karo ilmihii waxbarashadii seegay fiiga aan baxsan karin haddana waalidkood uu dhintay ama hooyadii aabihiiba ay wada dhinteen ama qoyska uu liito saa quraacdaba u heli karin iskolka boodinka wuxuu ilmihii ka saxayaa inuu cunugi markaas quraacdiisa ama xabadii rooti heli karo in waxbarashada uu heli karo absantiiska inuu yaraanayo dharkiisa iskuullada inuu heli karo buugta inuu heli karo laakiin waa markii bulshada soomaaliyeed ay ku baraarugto iskoolada boodinka waxyaabaha badan ay ummadda u hayaan iyo in garab lagu siiyo cid walba isgarab taagto barnaamijka dugsiyada ilmaha inay kusoo biiraan waxbarashada lacag la-aanta ah la garab siiyo ilmaha saboolka iyo agoonta ah in la garab qabto noloshana aana heli karin la saacido loogu baaqo nolol iyo nabadgelyo inay ku bartaan fursaday noo naqane walow wadankeena oo burbur iyo dagaal iyo iyo caqabado iyo xaasnimo intaba ka daalay inaan naxariista badino anagana naxariis aan rabbi ugu dhawaanin ilaahay naxariista kheyr qabta unoo keeno horta ugu dambeyntii maxaa kuu qorshaysan oo dheeraad ah in aad kusoo kordhiso xarunta maxaad si ugu baaqaysaa dadka soomaaliyeed ee waxaysta iyo hay-adaha gargaarkaba iyo intaba qorshooyinkeyga waa badan yihiin hadduu allaha ii fududeeyo in badan aan qorsheynayaa waxaan qorsheynayaa gabdhaha waxaan hayaa boqol gabdhood oo ayagana adult education oo waxbarashada dadka ka baahda ah lix iyo toban jir ilaa iyo labaatan iyo shan jiro gabdhaha oo qaarkood xaasis yihiin oo ila garab qabto u baahan oo xisaabta iyo soomaaligi hadda shahaadooyin dhowr saddex guruubaa ka qalin jibisay oo wasaaradda waxbarashada shahaadooyin siisay waa wadaa in gabdhahaas xirfado shaqa ay helaan in kii hore u wadan kara xataa hore loo sii wado loo qorshe loo sii tuuro gabdhahan ilaa iyo heerka ugu dambeysa ee waxbarashada ay kasoo faataxaystaan ama ay ku hantaan noloshooda ayagoo habi a mustaqbalkooda ilaa ay gacantooda ku hantaan intii aan kari karo inaan aan aan aan ilmahaas aan qabto haddii ilaahay nafta iyo awoodaba ilaahay iyo fududay ii daysto ayaa qorshooyinkeyga ah in agoonta soomaaliyeed meel walba ay joogto qayladhaan iyo in waxqabad dhab ah lala yimaado oo aan dadka lagu shaqaysan laguna faa-iida loo shaqeeyo waxna loo qabto ujeedadeedu waa taas haddii alallaha awoodala laga helo aada iyo aada umahadsantaa nuurta